xaaladda magaalada muqdisho ayaa maanta deganeed marka loo eego iskuhorimaadyadii shalay ka dhacay oo xiray wadooyinka dadweynaha magaaladaas inuu ku abuuro walaac ciidamada isku soo horjeeda ayaa weli ku kala jira dhufaysyadii waxaana dadweynaha magaalada ay ka cabsi qabaan caqabadaha uga imaan kara haddii iskuhorimaadyadu ay sii socdaan warbixinta muqdisho waxaa kasoo dira wariyaha v o eda cabdulqaadir maxamed cabdulle maxaa odsanayna walaalahayna macaanka ee inaa naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma aynan ununka meelaan kasoo barakacnay sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo holwaaga oo isgoyska dabka eh dadka degan muqdisho qaarkood xale ma aysan afurin waxaana dushooda ka dhacaysay daryanka madaafiicda iyadoo rasaas xoogan laga maqlaya qeybo badan oo ka mid a magaalada muqdisho dagaalka wuxuu ka dhacay saddex jaho oo kale ah aagga mirinaayada agagaarka debka iyo sayidka iyo inta u dhexaysa isgoyska kilomitir for iyo madaxtooyadii hore cabdiqaasim ee degmada hodon dadka danyarta ayaa bilaabay inay ka barakacaan xaafadihii ay deganaayeen iyagoo qaarkood warbaahinta maanta kula hadla wadooyinka magaalada xilli ay kusii jeedeen duleedyada muqdisho maxaa odsanayna walaalahayna macaanka ee inaa naga dhaafaan waxaan jugtaan jugtaanka ma aynan ununka meelaan kasoo barakacnay sheegayaa shacabka soomaaliyeed xala waxaa seexana masaajid hadda waxaan ka kacownaa xaafadeena oo holwaaga oo isgoyska dabka eh dhibkaas waxaa noo keenay waa farmaajo madaxweyne aan rabnay oo habeenkii la dooranayo aan u soo jeednay ilaa salaada subax ay ahayd haddana inuuna barakiciyo ah ilaahay noo noo gartay farmaajo ama ha noo tanaasulo ama waddankaas haga baxo annaga rayadaan nahay dagaal ma rabno doodna ma rabno annagaa meelaan ku wajahana ma aqaani waa iska socdaa wallaahi cadiim ilmihiyaan la baxaa xalay dagaala igu dhacay haddana waxaa meela u socda ma ogi allahu yaclam danaan ugu khalaftay inaan baxno gurigayna ka tagno
meeshan waxaan ka codsaynaa madaxweynaha dowladda soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo dadkii shalay doortay baan nahnay dadkii u soo baxayaan nahnay dadkii u daalay u ordayaan nahnay dowladdeenna shalay saan u garab taagnaynana hadda u garab taaganna waxaana ka rabnaa madaxweynaha qolo walba waa afarta sano waa maaragtay qofba maruu ku guulaysanayo nasiibkiisa inuu ku nasiibsado oo doorashadii waddanka geliyo ousan gadaal noo noo celin madaxweynaha shalay dowladdeenna waa taageersan deerna waa taageersannahay waxaana ka rabnaa inaad tartiib oona xabad qoriga afka lagu raado xabadda waa ogtay meesha maanta xabar ay geyday haddeeray maanta soo iftay qof maaragtay dadku waa iska danyar nin walba ilmihiisa maraykankuu jira annaga ilmahana dalkay joogaan guryaha buushashan kula hoyanaa inay ilmihiisa ilmahooda keensadaan ninkii daacada waddanka wax u qabaayo bal horta nala yimaada darisaan lala soo noqdo laakiin ilmahaygaa dabadda geysaa adaan gurigaada jajabinaa cid aan ka aqbalayna ma leh taasna waa ka soo horjeeda cid aa ugu kaalmeeyahaynana male maaragtay nimanka oo iyagana waddankeena dagaalka ku furay oo musharaxiinta ah mana ka yeelana saasna ku dooran mayno haweenka kula ganacsiga magaalada muqdisho ayaa iyana dareen xoogan ka muuja dhiilada colaadeeda kasoo cusboonaatay magaalada kuna baaqay in dagaalka ay joojiyaan dhinacyada isku haya arrinta siyaasadda naga daayaan xabadda waxaan nahay hooyooyin caruur maataan ka bixi karin dalka dhibaatada ay nagu dul haayaan ciidanka soomaaliyeed oy xadgudubka ha naga joojiyaan ma qixi karno waa soomanahay dhibaato ma xamili karno ha naga joojiyaan dhibaatada nabadaan ku baaqaynaa
marka maxaad qabata adiga aniga waxaan hooyo soomaaliyeed caruur dalka joogto kama bixi karo dagaalna kama bixi karno ganacsiga ka warso u saameeyey ganacsiga dhibaata waxaa waaye wax magaalada isku socda male meel walba dhufaysaa ka qodan xabada nin kala soo jeeda annagana dad maataan ku dhex mari karinaana
sidee ku soo gaartay goobtan ganacsi iyo gurigaagii maxaasaa ka arkaysa wallaahi maanta xaaladda gudhufayskaas kasoo horjeedaan arkaynaa laakiin xala waa ku siganay ilaah naga badbaashay meel walba xabada ka dhacaysa waddankana nabad ma aha saatana sidaan rabno maaha nalka daayo mid ka mid a dadka ku nool magaalada muqdisho ayaa sidan u sheegay v o eda qaab xal ah waxaa waaye waxaan hadda maqlayay kaamarooyin aalasa jabshay guryaha la fuulay yaa laga jabshay baabuur la gubaya oo la leeyahay yaan la debin yaana baabuurka ma ninbaa iskale mise mise qarankaa iskale xoolaha waa la qabtaa waa la xafidaa dadka dadka dagaal gelinayaana waa inay muuqif adag iyo faker laga soo shaqeeya leeyihiin hala dagaalamo war maaha waxaa waaye dadka ha loo turo habaar baa ina ku dhici doona bil soonqaad waaye inta dhibaatadaas wadda ilaahay waxaan uga baryayaa inuu maskax khayr qaba ku soo celiyo kolley hadda maskax kaba muuqatee marka ka warran see loo qaxa see loo qaxa magaalada sayidka dadkii joogo oo masaakiinta ahaa xalay cida wada hor seexday oo aan jiingadihii jiingadihii roobku ku da'ayay intii loo agtooda dagaal ka dhacay ay ka carareen haye kuwo kale waxaan maqlayay ceelasha ay caw ahaan ka dhaceen oo meel kaleo joogsadaanay waaye marka waxaa waaye dhibaataa meeshan ka muuqata waxaa waaye dad oo siyaasadda inay wax ku raadshaan raba oon shacabka muraad ka lahayn aniga meesha iga muuqdo waana ka baxay isku socodkii wadooyinku waxbaa lagu jira dhagxaana la arkay ka wara saaka maxaa hadda waaba kuu sheegay waa qaabka u s c dan ku idhi waxaa waaye dawladduna nadaab ha la timaado dadkaanina ha hakiyeen waxa oo dhibaatada dadka u keenayay sidanahooda fiirin Eh, intaasaan ku baaqi lahaa
fariin ka timaada hifilla soomaaliya waxa ay ahayd midda keliya sida weyn isha loogu hayo saacadihii lasoo dhaafay xalay wakhtii hore maadaama magaalada gudaheeda ay ka dhacayeen dagaalo xoogan oo foolka fool ah daryanka madaafiidla laga maqlayo guud ahaan muqdisho waxaase xalay wakhti dambe fariin kooban uu soo duuba ra-iisul wasaare roobla uu ka hadlay xaaladda rooble ayaa faray dhinacyadu inay nabadda ilaaliyaan wuxuuna ku dardargeliya ciidamada amniga inay xaqiijiyaan ammaanka kana hortagaan wax walboo lid ku ah amniga sida uu ku sheegay fariintiisa kooban wuxuuna ra-iisul wasaare rooble ku celiyey in wadahadalka uu yahay wadada keliya xal lagu gaari karo waxaan rabaa halkan inaan uga sheego shacabka soomaaliyeed inaan ka xumahay dhibaatadii dhacday ee lagu qalqalgelinaya amniga iyo nabadda magaaladan muqdisho gaar ahaan bishan barakaysan ee mudan xurmadda iyo cibaadada waxaan farayaa cid walba in nabadda la wada ilaaliyo oo la wada dhooro bulshadana loo turo ciidamada amniga waxaan farayaa inay gutaan waajibaadkooda qaran oo ay dhowraan amniga shacabka iyo ka hortaga khatar kasta oo dhibaato u keeni karta bulshada soomaaliyeed gaar ahaan bulshada magaalada muqdisho dowladdu waxay aaminsan tahay in wadahadal iyo is-afgarad uu yahay jidka ugu habboon ee wax kasta lagu xallin karo hawshaas oo aan bilaabay anigoo rajaynaya in aan ku guulaysan doono insha allah waxaan ugu baaqayaa dhammaan shacabka soomaaliyeed gaar ahaan waxgaradka culimada bulshada rayidka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada in aan ka wada shaqayno xasiloonida iyo nabadgelyada dalkeenna gaar ahaan magaalada muqdisho aad ayaad u mahadsantihiin wabilaahi towfiiq maanta waxaa degan xaaladda magaalada muqdisho iyadoo aagagii lagu dagaalamay ka samaysmay dhufayso ciidan laguna arkayo caratuurya lagu jara wadooyinka waaweyn ee magaalada muqdisho gaar ahaana saddexda aaga dagaalka shala uu ka dhacay odayaal dhaqani nabadoonaan la hadla waxay ii sheegeen inay socdaan waawaanay ku doonayaan in lagu qaboojiyo xaaladda cakiran ee saabta gacanka hadalka cabdulqaadir okey v o a muqdisho